Xilliyada roobaadka ah waxaa fatahaado saameeya Webiga Shabeelle kaas oo saameyn ku yeesha guud ahaanba deegaanada uu maro waxaana halkaa lagu waayaa hanti ay ka mid tahay tacabka beeraha iyo deegaanada dadweynuhu ay ku noolyihiin. Si looga baaqsado fatahaadaha iyo karkaar jabsada uu saameeyo Webiga Shabeelle xilliyadani oo kale dayrta ama gu'ga amaba xilliga uu sahayda Webiga Shabeelle uu soo fariisto ayaa dadweynaha ku nool guud ahaan tuulooyinka uu maro Webiga Shabeelle waxaa loogu baaqay inay kaalin ballaaran ka qaataan in ay iska dayactiraan goobaha webiga uu ka jilicsan yahay isla markaana khatarta fatahaaduhu ay sanad waliba si joogto ah kaga dhacdo. Qayb ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada oo inoo hadlaya kuna nool magaalada Jowhar ayaa ugu baaqay dadweynuhu labada daan ee Webiga Shabeelle inay iska adkeeyaan goobaha tuhunka looga qabo walow ay jiraan goobo haatan ay ka socdaanba fatahaadaha Webiga Shabeelle isla markaasina ay biyuhu ku yimaadeen iyaga oo sidooda u fidan.
Webiga marka uu soo fariisto oo ay ka daan Itoobiya roobabkii ay ka curtaan sida caadiyan lagu yaqaano webigu wuu fatahaa ama karkaarada u gooyaa culays markaas marka la dareemo waxaa la samayn jiray waxaa la neefi jiray biyo xireennada oo ama kanaalkii faw ama kanaalkii shiinaha aa la neefi jiray shiinihii oo kale kanaalka shiinaha waxaa nagu maqaalaa inay geeda ka baxeen geeda waaweyn oo yacni biyihii mataqaanaa aysan ka gudbi karin marka intaasoo caqabada ah haysato webigan fatahaadahanna intaas unbaa mataqaanaa sababi karto waxaana ilaahiyaana nasri keeni karo waxay tahay isxilaqaan isxilaqaan maxaa la dhihi jiray iskaa wax u qabso wacyigelin baraarujin intaasbaa dhallinyarada doorkeeda diyaaray u tahay meesha fatahaadu ka jira iyo dadka ku noolna dhibaatada ka jirtaa la dareemayaan markaas bay ayaguna wax qaban karaan toosin karaan is abaabulaan yacni in wax badan la qaban karo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa arrinta gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolada diriska la ehba culeysmankaan haysta oo fatahaadada uu sarreeyo oo ay ka dhashaan cudurada iyo burburka hantideed in ilaahay ka dulqaado ayagana waxaan ka rajaynayaa inay ficil suuban la imaan doonaan fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeya nolosha dadweynuhu guud ahaan isbeddelka ganacsi ee magaaladan waxaana uu kusoo noqnoqdaa qeybo ka mid ah tuulooyinka walow ay jiraan islamarkaana la bogaadiyo qeybo ka mid ah tuulooyinka ku dhowdhow magaaladan oo si casri ah looga dhisay webiga shabeelle islamarkaana looga adkeeyey inuu fatahaado kale uusan ka geysan balse inta dhiman ayaa ka badan inta haatan la dayactiray